إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegestayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weeraro ayaa xalay waxaa lagu qaaday qaar ka mid a ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose faahfaahinna ayaa ka soo baxaya qaraxyo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fulisay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo mid ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee waddanka dibaddiisa ku dhaqan islamarkaasina horey dhibaatooyin kala duwan ugala kulmay xabashada etoobiya ayaa waxa uu soo dhoweeyey filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib faahfaahinno dheeri ah ayaa waxaa laga bixiyey waxyaabihii ay ku eedeysnaayeen jawaasiis dhowaan lagu dilay deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo kulan looga hadlayay ficilo foolxun oo dumarka ka dhan ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galguduud qaar ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa waxay soo dhoweeyeen suldaanka guud ee dhowaan ay dooratay beesha boqol hore dadka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay ka warrameen dhibaatooyinka ay dareemeen markii meesha ay ka baxday lacagta shilinka soomaaliga ah inta waa qodobadii warku waaweynee dhegaystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid a fariisimaha gobolka shabeellaha hoose ay ku leeyihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah fariisimaha la weeraray waxaa ka mid ah beriire iyo lamber lixdan waxaana halkaa laga maqlayay diryaanka hubka goobahaasi waxaa ku sugan qaar ka mid a ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxaana la aaminsan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey faahfaahinno ayaa ka soo baxaya qaraxyo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fulisay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo mahad cubeyd cali ayaa ka warramaya magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo waxaa shalay ka kala dhacay qaraxyo kuwaasoo lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka magaalada baydhabo waxaa qarax lagu weeraray mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxa oo ay fuliyeen guutada qaraxyada ee mujaahidiinta ayaa sababay khasaare dhaawaca oo soo gaaray inta la hubo laba sargaal mid ka mid a saraakiisha waxaa lagu magacaabaa aadan mursaley kaasoo labadiisa lugood ku waayay qaraxa waxaana laga dayrinayaa xaaladiisa caafimaad sidoo kale waxaa degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho qarax lagula beegsaday guddoomiyaha degmada yaaqshid kaasoo xilligaa halkaa ku socdaalayay warar dheeraad ayaana ka soo baxaya qaraxa xooggan oo shalay ka dhacay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday gaari uu saarnaa muuse geesay jimcaale oo ah guddoomiyaha degmada yaaqshid ee dowladda federaalka sida aan xogta ku helayna muuse ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa waxaana burbur xooggan uu soo gaaray gaarigiisa weeraradan iyo qaraxyada ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo guutada madaafiicda ee mujaahidiinta al-shabaab ay habeen hore weerar duqayn ah ku qaadeen ciidamada ugandha ee degan xaafadda arbacow ee deegaanka ceelasha biyaha mid ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka dibaddiisa islamarkaasina ka mid ah dadka dhibaatooyin kala duwan horey ugala kulmay xabashida etoobiya ayaa soo dhoweeyey filimkii dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku nool qurbaha ayaa ka hadlay filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahankan oo lagu magacaabo ibnu muflix ayaa si faahfaahsan u taxliiliyey filimkan oo lagu soo bandhigay weerar kamiin ah oo lagu dilay in ka badan konton iyo toddoba askari oo ka tirsan xabashida etoobiya ugu horreyn waxa uu ka warramayaa waxyaabihii ugu saameynta badnaa ee uu filimka ku daawaday wallahi nin filimku saamayntiisu aad bay u tira badnayd wax la dhihi karo hal iyo laba ma ahan min bidaaya ila nihaaya filimku saamayn buu lahaa saamayntaasoo ka kooban laba qayb qayb ah murug markaad fiiriso dadkii galguud uweeyey etoobiyaanku ay ku mariyeen baabuurta xagga bay ragga duqeydaha ka hadlayay markaad fiiriso yani meelo badan hiiraan markaad fiiriso meelo badan waxaa aad murug taale waxaa aad arigaya xaggaas markii la fiiriyo xagga murugada waxaa aad ii taasiiriyey ninkii walaalkii hadlahayay ee gabadha xaaskiisa ah intay jiirsiiyeen gaadhiga ilmuhu kasoo baxay kelida ka booday ninka odayga martida aana lugahay ka jebiyeen isla marka dambe la wareysanayo aniga markii xagga murugada filimka xagga meeshaas aad iisa fiirisay meeshaas aad iyo aad qalbigayga usoo yaa murugo badan ugu beertay xagga kale iyo markii la yidhahdo wanaaga bishaarada iyo safka gaalada markii la yidhahdana dee etoobiyaanka iyo xasuuqa ku dhacay iyo cararkooda iyo kolba meesha iyagoo galahayo burburanhaya xabaddu intay dhalinyaro kala dabatagaar madaxa ay ka joogan hayaan meesha markaan fiiriyana taasiirkii igu badan bay ahayd xagga baxadda iyo iyo sabka cadowga markii la fiiriyo labadaas meel oo dhinaca murugada ah dhinacana ah farxadda iyo wanaagga ah labadaas meel baa igu taasiir badnaa aniga xaggayga sidoo kale waxa uu ka hadlay dadka arkay dhibaatada xabashada etoobiya waxa uu kaga dhigan yahay filimka alkataib horta filimku markii si guud ahda wuxuu soo saaray oo soo bandhigay asaga iyo filimkii jamaca waxay soo bandhigeen fulaynimada ciidamada etoobiya waxaa la isdheer bandhigay abi oo ku hayay ciidankeena waa geesi iyo ciidankii oo burbuuranayo madaxa laga tooganayo oo xataa carrin lugaha ku carraynin waa fadixad meesha u dambeysa weye inuu marna yidhahdo ciidanka annaga waa geesiyaal meeshay raad wax ka qaban karaan marna iyagoo gurguuranhaya oo weel yaryar ay eryan hayaan waxaa iga aad ugu qoslay markaan arkaan weliba aad ugu qosloon anoo keligii ah waan aad u farxay markii aan arkay nimankii ninka etoobiyaanka ee sheegan hayay minabar inuu yahay ordahay baaboorta hor rucleynhaya oo wiil yar ka cararhaya oo madaxa laga toogayo lacaynaya marka arkay baan aad u farxay marna waan farxay marna waan qoslay markii intaan laga soo gudbo ciidanka etoobiya qofkii filinkan daawaday yaqaanada etoobiya yacni wuxuu dareemayaa laad qabowsi weligii aan qalbigiisa ka baxaynin buu dareemayaa iyo inuu u duceeyo ragga mujaahidiinta dhallinyarada ee nimankaasi faraha saaray si fiicanna meel u dhigay meeshii la rabayna mariyey nimankaana maxaa dhihi jiro duco iyo ilaahay inuu xoojiyo ayuu ilaah uga bayaa asaga qalbigiisana farxad aan la soo koobi karin buu dareemayaa etoobiya nin dharbaa nin gacantiisa ay gaadhay oo filinkaa daawaday aan ku qalbi qabowsanin waa nin aan gacanta etoobiya gaadhin ama qalbigiisu iimaanuusan ku dad badan oo soomaali ah kuna dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa daawaday filimka alkataib kuwaasoo aad ula dhacay xasuuqa xabashada loo geystay ee lagu soo bandhigay filimka faahfaahinno dheeriya ah ayaa ka soo baxaya waxyaabihii ay ku eedeysnaayeen jawaasiis dhowaan lagu dilay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo doradgelinkii dambe ayay ahayd markii magaalada ceelcadde lagu dilay afar jawaasiis ah kuwaas oo ay toogteen ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin mid ka mid a qudaadda xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa uu ka warramay xogta la xiriirta jawaasiista
ujeeddo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda horteeda la keenay eedaysane aadan xasan maxamed da'diisuna ay tahay labaatan iyo sideed waxaa lagu eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeya murtadiinta ku sugan degmada waajid macluumaadna ka gudbiya mujaahidiinta iyo hantida ganacsatada intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay aadan xasan maxamed wuxuuna ku jawaabay haa arrintaas waa jirtaa maalin maalamaha ka mida ayaa waxaa ila soo hariiray nin murtadiinta ka tirsan oo sarkaal ah oo lagu magacaabo daahir wuxuu ugu yidhi nala shaqeey anana waan ka aqbalay wuxuu ugu yidhi soo gudbi macluumaadka al-shabaab sida baabuurtooda iyo qoryahooda ama hubkooda haddaad aragto intaad soo sheegto oo aan gacanta ku dhigno waxaad leedahay boqol doolar waxaa kale soo sheegtaa ganacsatada islaamka hoolahoodna soo sheeg haddii gacanta lagu dhigo saas oo kale waxaad leedahay lacag awaalmarin ah intaa kadib waxaana u gudbiyey murtadiinta macluumaad ku saabsan mujaahidiinta waxaana ka qaatay lacag dhan boqol doolar waxaan kaleed aan u gudbiyey ari u socdo oo ganacsatada ay leeyihiin buurdhuxun leh ayaan u gudbiyey lacag ayaan ka qaatay mar kale waxaan u gudbiyey macluumaad gaari natara ee socdo oo ganacsatada ay leeyihiin oo u socdo el ansaar ayaan u gudbiyey hoolihiina way qabsadeen waxayna ugu siiyeena lacag intaas kadib anigoo shaqadayda ku jiro ayaa la isoo qabtay labo eedaysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa cabdicasiis xasan cabdi da'diisana ay tahay soddon iyo siddeed sano jir waxaa lagu eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeyo jubbaland intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysanee cabdicasiis xasan cabdi wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa maalin maalamaha ka mid ah ayaa waxaa la soo xiriiray lan lagu magacaabo macalin jaylaani wuxuuna ugu tashkiiliyey in aan soo goosto aan imaado kasmaayo kadib waan ka aqbalay ayaamo kadib waa ii suurtagal weysay in aan aado kasmaayo kadib wuu ila soo xiriiray waxaan ku yidhi waa ii suurtagal weysay in aan soo aado kasmaayo wuxuu ugu yidhi adigoo meeshaada joogo nala shaqeey anna waan ka aqbalay waxaan u gudbin jiray macluumaad intaas kadib annagoo shaqadeeda ku jiro ayaa mujaahidiinta isoo qabteen eedaysanaha saddexaad waxaa lagu magacaabaa ciise cusmaan geele oo da'diisu ay tahay labaatan iyo laba jir waxaa lagu eedeeyey inuu u shaqeeyo sirdoonka murtadiinta iyo sirdoonka etoobiya intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay ciise cusmaan geele wuxuuna ku jawaabay haa arrintaas waa jirtaa maalin maalamaha ka mid eh ayaa waxaa ila soo xiriiray nin sirdoonka ka tirsan murtadiinta wuxuuna igu yidhi nala shaqee soo gudbina mujaahidiinta hoolahooda amboo iiga naftirkooda kadibna waxaan macluumaad siiyey sirdoonka murtadiinta meel ay joogaan rag mujaahidiin ah waana la qabtay mar labaad waxaan gudbiyey macluumaad ku saabsan taleefamada mujaahidiinta kadib sirdoonka etoobiya ayay ugu wareejiyeen hadda waxaan la shaqaynayay labada dhinac sirdoonka etoobiya iyo sirdoonka murtadiinta anigoo shaqadeeda ku jiro ayaa la isoo qabtay eedaysanaha afaraad waxaa lagu magacaabaa diini cabdiqaadir maxamed da'diisuna ay tahay labaatan iyo shan sano jir waxaa lagu eedeeyey inuu yahay jaajuus u shaqeeyo maraykanka iyo murtadiinta ku sugan degmada diinsoor intaasi kadib nin sirdoonka ameerikaan ka tirsan ayaa ila soo xiriiray wuxuuna ugu yidhi waxaan rabnaa inaad nala shaqayso intaas kadib waxaa jawaab ka dalabtay maxkamadda eedaysane diini cabdiqaadir maxamed wuxuuna ku jawaabay haa waa run in aan la shaqaynayay sirdoonka ameerikaanka iyo dowladda federaalka amba murtadiinta sirdoonka waxay ugu dhaheen nala shaqay kadibna waan ka aqbalay waxayna ii dhiibeen shareexo waxayna ugu dhaheen raadi meel ay joogaan mujaahidiinta kadibna meeshaas dhig waan qaaday shareexadii waxaan geeyey meel ay joogaan rag mujaahidiin ah halkaas ayaana dhigay kadib waxaa lagu fuliyey fal halkaas ayaa raggii lagu duqeeyey intaas kadib waxaana u gudbiyey macluumaad kale waxaana lagu siiyey lacag awaalmarin ah sidoo kale waxaan la shaqaynayay murtadiinta ku sugan diinsoor sidaa oo kaleed macluumooyin ayaan u gudbinayay anigoo ku guda jiro hooshay ayaa la isoo qabtay intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay eeddii eedaysanayaasha iyo jibaabtooda oo ahayd mid qiraal leh una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sadatan kow falka ay ku dhaceen nimanka inuu yahay fal gaalnimo ah oo ah mudaahara labo waxaa lagu xukumay dil oo xaduridda ah almaraajic min alkitaabi waاsunna qowl اllaahi tabaaraka wa tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi اlqowma الظaalimiin wa qaala tabaaraka wa tacaala فلا تكونن ظهيرا للكافرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كاس وحكو سغنادي قرال كود هذا وبالله التوفيق kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah qudaadda xarakada shabaab almujaahidiin oo ka hadlayay fagaare ku yaala deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo halkaas oo daraad galab lagu dilay afar jawaasiis ah kulan looga hadlayay ficilo foolxun oo dumarka ka dhan ah ayaa ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud kulan ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa lagu falanqeeyey gabar toddobaadyo ka hor qalfoofteeda laga helay duleedka magaaladaasi taas oo muddo badan lala'aa waxaana jirta cabsi badan oo ficilkaasi haweenka deegaanku ay ka qaadeen waxaa loo malaynayaa in gabadha la kufsaday kadibna la dilay si aanay u sheegin waxaana arrintaani ay noqotay waxaana arrintaani ay noqotay mid deegaanka iyo guud ahaanba soomaaliya si weyn looga hadal hayo haweenka ayaa aad uga cawday dhacdadan iyo kuwa la midka ah iyagoo ka cabsi qaba in dhacdooyinka caynkaani ah ay sii socdaan waxaan nahay ilmaadeer waxaan nahay dad walaal ah dad isku dhiig ah dad aan kala dheereen ay dhonow sabo laysu jarjaray wallaahi alcadiim ma moodaynin ninkaasu cirkaas hadduu u boodo abtiris meeldheer uguma tago hadduu dumar yahay rag gabadha dhibaatada suga geeyey hadday tillaabsadaan abtiris meeldheer uguma tagaan ma moodayn inay awooddaas nala ku jarjarayo ay ku jirto dad mwarkufsiga aanba dhibaato ku qabnayo oonba la yaabanayno gabaraa lasoo qaybiyo facebooka lasoo dhigay idonow in laisjarjaraayo ninka sameeyey falkaana ma u malaynayo inuu gabadhaas ka dhaaran karayo inuu u sameeyey sexual ku sameeyey ma ka dhaaran karayo maxaa sababa gabadhan in la jarjaro gabadhan haddii aan lagu samaynin fal oo maxaa tirahday penetration ama sexual ama maxaa tirahday galma loo samaynin ma jarjareen sababtoo ah maxaa kaa maxaa jarjaridda sababay waxaa sababay kaa daba hadlee hoos waa bini aadam hoos afkeediyaa furan inay hadasho oo qofkaanu kaa daba hadlo ah in la jarjaro sababay iska aamusi haweenku waxay sheegayaan in dhaqankani uu yahay mid aada u xun oo aan loo dulqaadan karin miyaanay gabari dhalin miyaanay gabari u dhaxin miyuusan dhalin miyaysan la dhalan habaryar iyo eedo ina abtiya ina adeer miyaysan intaba la ahayn war maxaa ku helay ilaahay midkuu kuu baneeyey oo ninkaa xalaala aad ku hesho ayaad heli kartaa inaad gabar walaashaa ah intaad haddana ka fara xumaysay ood hilibkeedii haddana dishay oo aad nafteedii goysay aad haddana jawaabka ku rido aad ku ridirto maxaa kugu kalifay xasbuna allah nicma wakiila leenaag guriceel iyo deegaanada la midka ahi ayaa dhibaatooyin ka jira sii kordheen markii deegaanada lagala dagaalamay in shareecada islaamka lagu xukumo waxayna taasi keentay inay dhacaan falal badan oo diinta islaamka lid ku ah kuwaas oo aan wax jawaab ah laga bixin guriceel iminka waxaa ka taliya maamulka galmudug oo ka mid a maamulada soomaalida ah ee la shaqeeya itoobiya qaar ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey suldaanka guud ee ay dhowaan dooratay beesha boqol hore maxamed ismaaciil ayaa ka waramaya beelaha eelaayo merville ayaa si diiran u soo dhoweeyey suldaanka guud ee beesha boqor hore oo dhowaan lagu doortay deegaanka dalandoole oo ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee baayo bakool ugu horeyn suldaanka beesha merville ee shabeellada hoose suldaan nuuro xaaji isxaaq ayaa wuxuu shaaciyey inuu aad ugu faraxsan yahay doorashada suldaan maxamed muudey kuule asigoo ku tilmaamay inuu yahay nin xilkas ah marka afarta tiir aa u jeedaan gurigaana haayo idinka maxaa idinka rabaa marka boqol hore keligiis ma rabo ninkaan dhooweeyu ka yimid in la yidhahna ma rabo waxaan rabaa tiirarkii inaad noqotaan aniga koo aan ahay tiirkii oo suldaanka aan u ahay dhankayga wixii ah insha allahu tacaala taageero buuxuna u haya haddaynaan istaakurin tabar yeelan mayno af iyo adim haddaan isu kaalmayn tabar yeelan mayno aan ka tashana cadaawuhu aan isku tiirsanaan taas taas baan leeyahay malaaq waxaan u jeedaa in qalab fara badan oo xushmad badan leh kitaab ugu horeeyo lasoo dhigay halkan kitaabka qur-aanka kariimka ah oo halkan lasoo dhigay oo kombyuutarka leh booshka leh qoriga leh waa ku mahadsantihiin inaadna guddoonsiisaan laakiin waxbaa dhiman anii fikir ahaan laba arrimoodaa dhiman labada maxay yihiin waa bastooladii guntiga la gashanaayey idinka maxaa laydinka rabaa marka gabadhaasaa idinku dhiman bastooladda laydin saari maayo anaa bixinaya bastooladda anaa bixinaya anaa liigu leeyay haddii ilaahay yidhaahdo marka wax anfac haddii aan la quurin wax socon maayaan waxaa la rabaa ogaaska af iyo adim in lagu kaalmeeyo in la garab istaago
sidoo kale suldaanka guud ee beesha eelaay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdulcasiis sheekh cabdulaahi ayaa dhankiisa ayiiday suldaanka guud ee beesha boqor hore walaanan lahaa si gooni aanan lahaa taase xasuusade runtii dadka deegaankana rijaalan wa nisaa'an reer disow haaden reer qoomaleed haaden reer yalada haaden reer eemid haaden eed iyo eeda yacni yaa inisgoranaya iska fahanni deegaanka taas taasu marka ma ilijede faangma oo ee deegaanka lanka tirsan ini ahaa waa sheegay taase i daayay kow taas taasu ilaahayba ka mahadsan marka xafladaas ama suldaankaas runtii suldaanka nuunba suldaan islaysin ee inin haynaya sheegan ilaahay fadlijay tabaaraka wa tacaala boqol hore waa beel ka tirsan qabiilka raxweyn waxaana ay dhowaan suldaan guud ku dooratay munaasabad ballaaran oo ka dhacday gobolka baay gaar ahaan deegaanka dalandoole dadka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud ayaa ka warramay dhibaatada ay dareemeen markii meesha ay ka baxday lacagta shilinka soomaaliga ah dadka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa waxay sheegayaan in muddo shan sano gaaraysa aanay isticmaalin lacagta shilinka soomaaliga ah ayna dareemeen dhibaatada arrintaasi ay leedahay dadka ayaa iminka waxay wax ku kala iibsadaan lacagaha e v c-ga la yidhaahdo ee moobeelada laga tuuro oo keliya marka aad joogta magaalada dhuusamareeb iyo kuwo kale oo la deris ah indhahaaguma qabanayaan dad lacagta shilin soomaaliga wax ku kala gadanaya arrintaasna waxaa danaynaysa etoobiya oo soomaaliya deris la ah doonaysana in aaqarka lacagteeda la isticmaalo qorshahaasuna waxa uu qayb ka yahay duulaankeeda mid ka mid a dadka ku dhaqan magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu ka warramayaa dhibaatada ay sababtay in lacagta shilin soomaaliga ahayd la waayo
lacagta shilinka soomaaliga hadda deegaanada galmudug muddo ugu yaraan toddoba sana lacag shilin soomaaliga lagama isticmaalo saameyn weyn ay yeelatay tusaale ahaan oo kaleeto haddii aa ugu talageshid qof bini aadan ama inaa wax ku sadaqaysatid ama aa ku talageshid inaa wax sarrifatid ma heli kartid sababtay tahay lacagta midnaha wax isugu soo aroortay mobile transferatay deegaanada galmudug marka wax la arki karo oo muuqdo waayo ma garata sicir barar ka dhashay sicir barar weynaa ka dhashay maxaa la yidhaahdaa dhibaatooyin kaleeto oo waxaa ka dhashay iisheeg in dadkii masaakiinta maqaayadihii ganacsigii haddaa maanta ku tala gashay inaad meel wax ka gadatid oo baaqi kuu soo noqdo baaqi kuu soo noqomaa reer dhuusamareeb waxay intaasi ku dareen in lacag la-aantu ay saamaysay dadka dabaqadda hoose haddii fikirkayga aan ka dhiigto lacagta shilin soomaaliga ahayd sida waxyaabaha saamaynta badan oo ay reebtay waxaa ka mid ah saamayn sixir barar ah oo ay yeelato sida ganacsiga yararka ahaa maadaama dadku aysan isticmaalayn shilin soomaali dadku ay isticmaalhayaan taasi waxay keentay saamayn iyo sixir barar baaxad leh oo yacni lacagta shilin soomaaliga meesha ka saadhay sida ganacsiga yararka oo kale dadkii ku tiirsanaa ganacsiga yararka ah oo ganacsiga yararka dadkii yani iibsan jiray xanjooyinka tarqiyada saabuunta waxyaabaha yararka iibsan jiray yaa ganacsigoodii meesha ka baxay macnaha dabaqadii hoose baa meesha ka baxday oo ganacsiga so marka waxaa la rabaa in lagu soo celiyo dabaqadii hoose si yacni ay u soo kabtaan oo kabasha u soo sameeyaan sidoo kale waxaa waxyaabo badan oo lagu samayn jiray waxyaabaha yani lacagta shilan soomaaliga loo isticmaali jiray sida sadaqadoo kale inaad caday ku gadato inaad aadkaba ku baarashto waxyaabo aad yar baa meesha ka baxay marka saamayn guud ahaan markii la isku daro waxaan dhihi karaa saamayn ballaaran oo xagga ganacsiga ah bay reetaan isdhihi karaa mid ka mid ah halabuurka deegaanka ayaa maanse waxuu ku cabirayaa dhibaatada shilinka soomaaliga ah ee deegaanadooda laga waayey lacagtu astaamaha qaran ayay ka mid tahay maandeeq hashiisii ninka cadow ka meeriyey ilmaha oo u maala ah meel seexan maayee waa inuu maryaadow cadow soo mirkiciyaa waxaa taalla meel taal lacagtii macno lahayd dalka muunaddiisii meel sare ka joogtana qashinkay ku mooseen mamas iyo abeeskaa mugdiga isla joogaan majimaha ku sidanoo dollarkaa minguuriyey mamaangaab ku naaxoo dadka muudsanayoo ganacsade ismoodaa hantidii ka meeriyey macnahaani ima dhicin aqligu waa madow yahay ma majara habownoo ma maraykan baannahay ilaahayow macbuudow maatidii habowdoo agoontii ku marataye ilaahayow macbuudow aqligii mar soo celi inkastoo lacagta shilinka soomaaliga ahe ay u muuqato mid ka sii yaraanaysa intii hore haddana deegaanada xiga dhanka etoobiya ayaa waxay yihiin kuwo ay jiraan siyaasado la xiriira in aan la qaadan lacagta shilin soomaaliga ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan saaka waa inaga intaa